بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحب وترضاه وبعد dariskeennaan maantu in shaa allah wuxuu ku saabsanaan doonaa mowduuca ay walaaladeen u bixiyeen mubashiraat fi zaman alistidcaaf mowduuca ay walaaladeen u bixiyeen mubashiraat mubashiraatun fi zaman alistidcaaf waa mowduuc runtii casrigan ama wakhtigan aynu joogno xayiya u baahana qofka muslimka ahi in lagana waramo lagana yaabo isagoo cinwaano kala gedisanaya inaan muddaba ka warramayo wakhtigan dambe mowduuca kani sida idiin muuqata waxa uu sheegayaa inay jiraan astaamo iyo calaamado tilmaamaya in islaamku uu soo noqonayo imanayana oo aanay ka muuqanin wax lagu tilmaami karo xoog dhammaantii jaanibka kale marka la eego waxaa dadku in badan uu arkaya isla weyni badan oo gashay gaalada marka la eego gaalada noociyaadkeeda kala gedisan ee christan yahuud mushrikiin noociyaadka hunduus buuduus waxaasoo dhan waxaa muuqata meelo badan in dad muslimiin ee dunida lagu leynayo waana cidina u naxaynin waxaa muuqata iclaamka caalamigii inuu isku dayayo inuu inoo sheego inaynu dhimannay oo ma'tamkeenii la fadhiyo iyo axankii in la cunayo oo meel aynu ka hadallaa baanay jirin maadaamaad geeriyoto axankaagii la cunayo yacni intaha qadiyatun adiga warkaagiiba inuu dhammaaday waxa uu iclaamka caalamiga maanta jira isku dayaya in laynaga xoog badnaado qura inaan layna tusin laakiin in layna tusiyo inaynu ku qanacno sidaasi oo laynaga dhaadhiciyo inaan soo noqosho laynaga filaynin oo laynaga dhaadhiciyo wakhtigeennii inuu dhammaaday oo laynaga dhaadhiciyo xaq inaynu u leenahay inaynu dhimanno xaq inaynu u leenahay inaynu geeriyoonno oo aan dib laynoo soo hadal qaadin dad badan suuraddaas oo aada u madow ayaa hor taalla oo mararka qaarkood ay u muuqato basis min alamalla xataa meel yaroo iftiin ka soo baxayana aanu arkaynin xag iyo xaggaba markuu eegayna ay ugu muuqato dhibtaasi inay aada iyo aada ugu adag tahay awalan waxaynu leenahay horta qofka muslimkii waxaa habboon inuu mutafaa'il ahaado waa mar labaad ee waxaa habboon siduu nebiguuba sheegay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh bashiruu walaa tunafiruu waar bushaareeya buu nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh oo dadka ha firdhinina waa mar saddexaadee diintu waxay noo tilmaamaysaa walaa taya'asuu min rawxi illaah inaynan quusanin bale qur-aanku wuxuu inoogu tilmaamayaa quusashadiiyo qunuudka akhul kufri inuu yahy qof alle rumaysan oo rumaysan kownka dhammaantii biyadihi lmulk allahuma malik ilmulki tu'ti lmulka man tashaa qof saasi rumaysan in ilaahay adduunku dhammaantii gacantiisa uu ku jiro dhanka uu doono inuu isagu u dhigo sida uu doono inuu ka yeelaa inuu quustaa iyadu meeshiiba kuma jirto bale islaamku wuxuu ina barayaa quus dhaafe inuu qofka muslimka ahi camalka aanu joojinninba weliba xataa hadday u muuqato in qiyaamadiina dhacayso yaani nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh wuxuu tilmaamayaa in qaamat isaaca wa fii yaddi axadikum fasiila wuxuu nebigu yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh haddii qiyaamuhu dhaco waad aragtaba qiyaamihii oo dhacaya oo midkiin gacantiisa ay ku jirta buu nebigu yidhi fasiila fasiilada waa geetimireedka yaree la abqaalayo la beerayo geetimireed yari ay gacantiisa ku jirto oo uu beeri kara buu nebigu leeyahy falyaqrisha haddaad ka gaadhsiin karto in qiyaamaha dhacaya inaad geedka beerto beer buu nabigu leeyay salawaatu ullahi wasalaamu calayh haddaba waa qiyaama dhacaya dunida gebigeedba waa la baabinaya waa la rogaya laakiin nebigu misaalkan wuxuu u tilmaamaya qofka muslimka ahi acmaasha nooca uu u fakerayaa siday tay adduun baa rogmanayay qiyaama dhacaya kan inaanu ahayne inuu isagu yahay qof muntaj oo wax soo saar leh oo camaliya inuu noqdo n waxa aan rabaa inaan dhowr shay tilmaamo markaasi dhowrkaa shay aan rabaa inaan tilmaamo waxaan rabaa inaan caddeeyo in sida laynoo sheegayo aanay ahayn in nolosha wax iska beddeli doonaan inuu amal badani jiro astaamo badan oo tilmaamaya inuu islaamku soo socdaa inay jiraan wax badan oo lagu farxoo muuqan doonaa inay jiraan ma wacdi baa markaasoo waan idinku wacdinaya waxaan idin leeyahay sidaa qaata oo rumeeya ee waxaan leeyahay wax adillo leh waxaan isku dayaynaa inaan adilladeedna ka tilmaamno kow min alkitaabi wasunna qur-aan iyo xadiid waxay sheegayaan oo alle warkiiya mar labaad waxaan rabaa inaan ka tilmaamno min ataariikh iyo isbeddelka taariikhyada noloshu siduu ku dhaco iyo siduu ahaan jiray mar saddexaade waxaan doonaynaa inaan ka tilmaamno astaamaha maanta yaalla iyo saadaalinta basharku uu ka saadaalinayo gaal iyo muslimba sida loo saadaalinayo ee mustaqbalka looga saadaalinayo ugu horeyn ilaahi subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa yuriiduuna an yudfi'uu nuura allahi biafwaahihim waya'ba allahu ilaa an yutima nuurah walow kariha alkaafiruun huwa aladii arsala rasuulahu bilhudaa wa diini alxaq liyudhirahu cala addiini kullih walow kariha almushrikuun wa fii suurati tawba aayadda soddon iyo laba soddon iyo saddex fii suurati alfatx ilaahay wuxuu leeyahy huwa aladii arsala rasuulahu bilhudaa wa diini alxaq liyudhirahu cala diinih wa kafaa billahi shahiida aayadda labaatan iyo sideedaad ee suurati alfatx fii suurati asaf ilaahay wuxuu leeyahy yuriiduuna liyudfi'uu nuura allahi biafwaahihim wallahu mutimu nuurah walow kariha alkaafiruun huwa aladii arsala rasuulahu bilhudaa wa diini alxaq liyudhirahu cala addiini kullih walow kariha almushrikuun saddex suuradood oo qur-aanka ka mid ah saddex aayadoodoo ku jira oo saddexduba macno isku mid aad tilmaamayaan baa ilaahay ku bishaaraynaya saddex goor baa ilaahay warkaa ina siiyey saddexdaa jeer weliba laba gooroo ka midana war labaad oo isku mida baa ilaahayna siiyey kow labada aayadooda hore ee aayadda soddon iyo laba iyo aayadda sideedaad ee suuratu saf iyo tawba ilaahay wuxuu leeyahay gaaladu waxa ay doonaysaa inay ilaahay nuurkiisa bakhtiyaan oo ay afkooda ku bakhtiyaan kaanama ay cadceedda rabaan inta la afuufo inay baktido iyagu saasay doonayaan garta waa doonis waa doonis isku day leh waa doonis dirir iyo dagaalba leh waa doonis la tijaabinaya in waaqaca laga xaqiijiyo waa doonis hawsheeda oo dhan wadata waayo ilaahay wuxuu qur-aanka ku tilmaamayaa inay idinla dagaalami doonaan waxaa ilaahay qur-aanka ku tilmaamayaa inaanay yuhuud iyo nasaari marnaba raalli idinka noqonaynin waxaa ilaahay qur-aanka uu ku tilmaamayaa inay rabaan inaan khayrba alla idin siinin waxaa ilaahay qur-aanka ku tilmaamayaa inay doonayaan inaa ambataan waxaasoo dham oo aayado qur-aan aan sheeg sheegaya macnahood doonistaa way qabaan waana isku dayayaan laakiin natiijadu maxay tahy iyagu saasay rabaan xoog iyo xoolabana way ku bixinayaan waana masale ay u halgamayaan waxaad taqaaniin maanta waxay yidhahdaan cilmi listraatiijiyaat in mustaqbalka la daraaseeyo oo la eego sida u ekaanayo maxaa loo daraaseeyaa waxaa laga saadaaliyaa iyadoo la eegayo taariikhdii hore lasoo dhaafay iyo waxa maanta jooga ayaa waxaa laga saadaaliyaa mustaqbalku siduu u ekaan doona ummad waliba macaahideeda ama instituteskeeda ama research homeskeeda dhulkeeda waxbaadha cilmi baadhis waxay ku sameeyaan ay ka warramayaan wixii tegey iyadoo laga istintaajayo taarikhdii basharka iyo siday u dhacday iyo natiijada keento asbaabaha marka la arko in waxaas ka ratib maaha waxa yaalla iyo mawaaqicda xoogga iyo dunidu say u kala xoog badantay iyo dhaqaale iyo hanti iyo dad iyo fikradba say u kala badantay maanta jira kuwaasaa waxaa lagu bineeyaa mustaqbalka soo socda iyo sida u ekaan doono mustaqbalka soo socda maxaa laga rabaa mathalan waxay eegaan waxa soo socdaa muxuu noqonayaa waxaa laga yaabaa inay markay daraaseeyaan yidhaahdaan muslimiinta laga yaabaa inay quwo soo baxaysa noqoto innagaa laga yaabaa inaynu noqono quwo sii dhimanaysa asia laga yaaba inay quwo soo baxaysa noqoto waxaa la baadhaa markaa mawaadic ilquwa meelaheebaa xooggoodu dadkan ku jira meelaheebaase innaga dacfigeennu ku jira liidashadeennu ay ku jirtaa marka taa la xadido ayaa waxaa la baadhaa markaa xal ah istraatiijiyada lagula dhaqmayaa siday noqonaysaa kow cidda dee kuwa cadowgaa markaad ogaato meelaha xooggiisa iyo meelaha dacfigiisa waxaad isticmaalaysaa inaad isku daydo meel kastoo xooggiisaa sidii aad u wiiqi lahayd ee anigu suurto gasheen in waxaasi dhammaystirmaan waxaad isku dayaysaa meel kastoo dacfigiisa iyo liidashadiisa muujinaysa inaad isku daydo inaad sii ballaadhiso nabarka iyo boogtu ay weynaato oo ay sii ballaadhiso la toli kari waayo lana dhayi kari waayo cilmiga lagu leeyahay culamada istraatiijiyada waxaa sheegtay kan sheegtay waa intaa inta la daraaseeya waxaa la daraaseynaya inu mujtamaca kan iyo mustaqbalkiisa siduu u ekaan doono si howlgalka maanta la qabanaya ugu salaysnaado waxaa soo socdaa siduu u ekaado ilaahay wuxuu yidhi waxa ay doonayaan inay baktiyaan ilaahay ifkiisa kaasi waa doonis waa hadaf meel yaalla laakiin ilaahay wuxuu tilmaamayaa wasiiladay wataan inay tahay af biafwaahihim baa ilahay ku tilmaamay af bay rabaan inay ku baktiyaan ilahayna muxuu rabaa ilahay wuxuu yihi waya'ba allahu ilaa an yutima nuurah walow kariha alkaafiruun ilaahayna wuu diiday inuu nuurkiisa dhammaystiro mooyaane walow kariha alkaafiruun baa ilahay leeyay haba diidaanoo ha nacaan kuwa gaaleed baa ilahay leeyay kuwa gaaleed masaladaa ha nacaanoo ha ka diriraane aniguna sidan baan doonayaa baa ilaahay leeyay fi suurati tawba iyo fi suurati safba walidalik ba aayaad badan oo qur-aanka ka mid a ilahay wuxuu inoogu tilmaamaya wamaa kaydu lkaafiriina ilaa fi dalaal dhagarta iyo makrintay wadaa nimanka gaaleed baadinimo mooyaane wax kale ma aha wamaa kaydu fircawna ilaa fi tabaab dalikum wa ana allaha muuhinu kaydi lkaafiriin wallahu gaalibun cala amrihi walakina aktar annaasi laa yaclamuun wamakaruu wamakar allah wallahu khayru lmaakiriin ilaahay wuxuu leeyay yana makrin iyo khiyaamo iyo dhakrin iyo istraatiijiya wadaanana mid baan wadaa ta allahna khayr badan baa ilaahay yidhi iyagu waxay isku dayeen inay guulaystaan laakiin ilaahay baa cidb cid kasta ka xoog badan laakiin dadka badidii ma oga baa ilaahay yidhi dadka badidii ma oga waxaan leenahay ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya huwa aladii arsala rasuulahu bilhuda aayadda aayadda ku xigta markaa ilahay wuxuu leeyay huwa aladi arsala rasuulahu bilhudaa wa diini alxaqi liyudhirahu cala addiini kulih ilaahay waa ka soo diray rasushiisa bilhudaa kusoo diray si uu uga kor yeelo diimaha dhammaantood dabeetana ilaahay wuxuu ku gebagabeeyey walow kariha almushrikuun xataa ha necbaystaanba kuwa gaaleed baa ilahay leeyahy subxaana wa tacala ha diidaan ama ha necbaystaan kuwa gaaleedba aayadkaasi waxa ay sheegayaan iyaguna in aanay marnaba suurtagal ahayn in ilaahay tiisa laga guulaysto weliba waxaynu leenahay waxa ay sheegayaan mustaqbal soo socdaa inuu jiro oo masaladan ku saabsani sidaa awgeed ayuu nebigu salawaatu llaahi wasalaamu calayh xadiidkii saxiixu muslimka ku yaallay waxa uu sheegay wuxuu sheegay in ay mushrikiinta qaar ka mid ama dadka badh qaar ka mida inay shirki dambe samayn doonaan laata iyo cusey waxyaaba qaarkood in dib loo caabudi doono markaasay caaisha intay aayaddan akhriday bay waxay tidhi ilaahi rasuulkiisiyo waxaad moodaya aayaddani markay soo degtay in wax waliba taam noqdeen ma mar damba haddana shirkigu soo noqon doonaa wuu noqon doonaa taan buu nebigu ku yidhi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh yani xadiidka wuxuu u tilmaamayey waktigiisiyo qudha dhammaystirankan inaanu ahayn inuu mar dambe taam noqon doono oo ay dhici doonto in islaamnimadu mar dambe ay taam noqon doonto walidalik ayuu nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh waxa uu nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh xadiidkiisaasi ugu tilmaamaya in islaamnimadu ay guulaysan doonto aayaadkaasi waxa ay sheegayaan kow alle subxaana wa tacaala waxa uu sheegayaa inay dhab yihiin aan bal aayado labaad tilmaamno oo masaladan oo kale ka warramaya ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahy wacada allahu aladiina aamanuu minkum wacamiluu الصaalixaat laystaklifanahum fi اlardi kama اstakhlafa aladiina min qablihim walayumakinana lahm diinhm aladi irtadaa lahm walayubadilannahm min bacdi khawfihim amna yacbuduunanii la yushrikuuna bi shayئa wman kafara bacda dalika faulaa'ika hm alfaasiquun waaqimu الصalaata waaatu الzakaata waaطicu الrasuula lacalakum turxamuun la taxsabana aladiina kafaruu mucjiziina fi اlard wma'waahum الnaar wbi'sa اlmasiir ilaahay wuxuu qur-aanka ku tilmaamay ilaahay wuxuu yaboohay oo duulka mu'miniintaa u yaboohay iimaan iyo camal saalix oo suuban kuwii laga helay layastakhlifannahum fi lard laamku waa allaami lmuwaطi'a lilqasam qasam maxduuf ah ayay laamta tani inamakansiinaysaa waxaa ilaahay leeyahay layastakhlifannahum fi lard allaan ku dhaartaye waan khilaafada siinayaa dadka mu'miniinta ah ee ilaahay raacay sidii mu'minkii iyaga ka horreeyeyba aanu istikhlaafsiiyey ba alla leeyahy subxaana wa tacaala waxa aan makansiinayaaba ilaahay leeyahay diintooda aan raalli uga noqday waxa aan ugu beddelayaabaa ilaahay leeyahay cabsidooda dabadeed amni baan ugu beddelayaa baqa intuu ku yimaado baqaha dabadii amni baan siinayaaba ilaahay leeyahy maxay ku xidhantay yacbuduunanii laa yushrikuuna bi shay-a waxay ku xidhantahy un baa laleeyahy subxaana wa tacala in waxa kan la helo sharti qudha inay fuliyaan oo aynay aniga ay caabudaan cidna aanay igu shariik yeelin aayaadka kusii xigaa ilahay wuxuu ina leeyahay marka aayaddani waxay sheegaysaa in la guulaystaa inay ku xidhan tahay un iimaan iyo camal saalixa yabooh ilaahay ballan qaadayna inay tahy umankii horena yaboohan in ilaahay u ballan qaado uu siiyey kuwa soo socda iyo kuwa hadda joogabana in la siin doono mar kastoo ay fuliyaan markaasaa ilaahay wuxuu leeyahy laa taxsabana aladiina kafaruu mucjiziina fi lard wama'waahum annaar wabi'sa almasiir ha una malaynina baa ilahay yidhi kuwa gaaloobay inay aniga dhulka ay cajsi gelin karaan booska ay ku gabagaboobi doonaanna waa naar iyo masiirkoodu meesha ay ku dambayn doonaan aayaadka qur-aanka ah oo dhami mas'ala waaxida bay tilmaamayaan ilaahay uu leeyahy subxaana wa tacaala mustaqbalka waxa yeelanaya dadka muuminiinta ah waxaa ilaahay kelimatu tawxiid ama diinta markuu sheegaya ku tilmaamaya alam tara kayfa daraba allahu mathala kalimatan طayiba ka shajaratin طayiba asluha haabit wa farcuha fi اsamaa waxa waa la tilmaamaya subxaana wa tacaala faama zabadu fayadhabu jufa wa ama maa yanfacu nnaas fayamkuthu fi lard islaamnimada iyo xaqu inay yihiin geed jirid adag waan cidi fujin karin waxaa alla u tilmaamaya subxaana wa tacaala xoorka iyo bafbaftan sare way guri doonaan baa ilaaha yidhi wamaa maa yanfacu nnaasa fayamkuthu fi lard waxa se dadka anfacaya baa ilaahay leeyahy dhulku ku hadhi doonaa waxaa dadka anfacaya dhulka ayuu ku hadhi doonaa kadalika yadribu allahu alamhaal aayaadka badan ee qur-aankii aynu akhriyayna waa aayaad qur-aan ah oo ilaahay kitaabkiisa ku yaalla oo dhammaantood ilaahay uu kaga warramayo in ummadda muslimkii ay guulaysan doonto kataba allahu laaglibana ana wa rusulii in allaha qawiyun casiiz ilaahay wuxuu leeyahay waxa aan qoray inaan anigu iyo kuwaan dirtee rusushayda ahi guulaysanno sababtu waa maxay dee anaa ah baa ilahay yidhi alqawiyu alcasiiz ka xooga badan ee haalibka aan laga xoog badnaan karin anigaa ah waxaa laga yaabaa inay idinla baciid noqoto o is tidhaahdaan warma dunida tan ragganina nuclear weaponska haystaan iyo dayaxgamcaadada iyo b fifty two iyo na qalabkana gudcurka guda iyo kuwan dadka meesha madow fadhiya arkaya iyo waxa kan iyo nimankan cidlada fadhiya ayaad leedahay ba haddana kuwani guulaysan doonaa hakada taqul ilcuquul waa laga yaabaa in caqligu saa sheegaya ilahay saasuu sheegaya baan idhi waan tilmaamay alle subxaana watacaala siduu sheegayo laakiin iclaamkii iyo t v-gii iyo jaraa-idkii iyo wixii laynagu akriyay iyo xoogaaga aynu aragnay dad ku dhacay iyo intaa marka laysu geeyo waxaa laga yaabaa inaad haddana tidhaahdo how is it say waxaan suurtagalot hada macquul garanayo ilaahay hadduu warramo warkiisu waa dhab laakiin haddana waaqaca waxaanu aragnaa wax kale oo maxay malaa dhanka kale u tilmaama waxaynu u noqonaynaa taariikhda intaanan axaadiista u gudbin masalada tan ka warramaysa altaariikh waa meel ku tusisa tajaaribta bini aadamka waa meel laga daraaseeyo burburka ummadaha iyo soo kicitaanka ummadahaba xadaaraad tiro badan baa dunida tegey kuwa tiro badan baa dhismay qaar badan baa xoogaystay oo dunida ka taliyey qaar badan oo xoogaystaa ka tegey asbaabi suquudku muxuu yihi mid ka mid a ilaahay suuro inaga siiyey bal tanoo qur-aan akhriyo waa qur-aan marka iyana waa qur-aan kale ilaahay baa wuxuu qur-aanka ku tilmaamaya isagoo ka warramaya dad hore oo la daciifsaday oo la dulaystay oo laga xoog batay oo la laayay haddana ilaahay uu ballan qaaday inuu u guulaynayo ilaahay wuxuu leeyahay ina fircawna cala fi lard wa jacala ahlaha shiyaca yastadcifu taa'ifata minhum yudabixu abnaa'ahum wayastaxyi nisaa'ahum inahu kana min almufsidiin wanuriidu an namuna cala aladiina istadcifuu fi lard ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا آيات كان سورة أنقود مرة إلى يوحي سبحانه وتعالى فرعون غوغا وكبري دون دينا كوحا يريربو كاريغي دكي kooxaha yaryar baa ilaahay leeyahy istadcifu taa'ifatan min kolba qaar buu tunka xanuujinaya kuwa kalena way daawanayaan oo kooxo yaryar uu kala googooyey mujtamacii uu talinayay ama hoos imanayay waa qeybqeybiyey baa ilaahay leeyahy awoodoodii dabeetana yastadcifu taa'ifatan min muxuu shiica uga dhigaya maxaa dadka loo kala kaxaynaya waxaa loo kala kaxaynayaa kaas tidhaahda qaba inuu jilicsanaado si fudud aad u qaban kartid yastadcifu taa'ifatan minhu daa'ifadan uu istidcaafsaday muxuu ku sameeyey ilaahay wuxuu leeyahay daa'ifadatan wiilashay dhalaan wuu gowracayay hablahoodana wuu reebayay innahu kana min almufsidiin baa ilahay yidhi fircoon wuxuu ahaa mufsid min almufsidiin kuwa wax fasahaadiya buu ahaa fircawn dowladnimuu soo maray uu ku sheeganayo maxay ana rabukum alaclaa maa calimtu lakum min ilaahin gayri dadow anaa rabbigii sara-a buu lahaa ilaahaan aniga ahaynoo meesha jooga la garan maayo buu yidhi idinma ogi fircoonkii sidaa gaadhay ilaahayna wuxuu leeyay wanuriidu an namunna cala aladiina istudcifuu fi lard anna waxaan doonay baa ilaahay yidhi bal hadda u fiirso fircoon isagu saasuu doonay anna waxaan doonay baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala inaan ku mannaysto ku galladaysto kuwii dhulka lagu gumaystay inaan wax ku galladaystaan doonay baa ilaahay leeyay oo aan ka dhiga iyaga a'imada dunida ka talisa a'ima fi lard quwaadda iyo qiyaadada dunidu ay ka dambaysa meesha ka taliya inaan ka dhigo waxaan kaloo rabay baa ilaahay leeyay wanajcaluhum alwaarihiin suldadaba kuwa u hadha iyagu ka taliya meeshee dhaxla inaan ka dhigo wanumakkina lahum fi lard waxaan rabay baa ilaahay leeyay inaan dhulka makansiiyo gacanta u geliyo waa iyagu maamuli karaan waxaan kaloo rabay baa ilaahay leeyay ونuriya fircawna wa haamaana wa junuudahumaa minhum maa kaanuu yaxdaruun waxaan kaloo rabaabaa ilaahay yidhi inaan fircawn iyo wasiirkiisii ama ku-xigeenkiisii koowaadee haamaan iyo waxay ciidan wateen oo dhan waxay iska ilaalinayeen inaan tusiya baa ilaahay yidhi bal aayadka qur-aan u fiirsada ilahay wuxuu leey iyagu saasay ku tala galeen anna waxaan rabaa kuwan ay gumaysanayaan inaan soo qaado taariikhda inaan xagga kale u bedelo qolada tan fircoon iyo ma niman hurdo aan waxba iska ilaalinayn ba may waa niman soo jeeda iyagoo soo jeeda baa ilaahay leeyay maca askartooda waxaan doonayaa waxa ay ka cabsanayaan inaan indhaha u saaro maxaa ilaahay sameeyey subxaana wa tacaala aayad ku-xiga ilahay wuxuu tilmaamayaa nabiyullaahi muuse hooyadii oo umushay oo ilmi yaraa meelay geysa garan la oo naaska intay nuujiso dee sanqadhiisa isle oohintan iyo jiqjiqda carruurta waa lagu soo sheegayaa oo ciidankii oo dhamme ilmo yar daydayayo la gowraco ayaa ilaahay wuxuu ku yidhi an irdiciih waxaa loo waxyooday islaantan oo la yidhi islaanay naaska nuuji haddaad u cabsatana badda ku tuur hadda maxay kala cabsanaysa geeri adugu dhig baddaa la yidhi qof badda la geeyey maxaad umalaynaysa mayaa wasaaishii noloshaba lala maray ilaahay wuxuu yidhi adigu nuuji haddaad u cabsatana badda iska dhig baa ilaahay yidhi ha ka warwarin anaa soo celinaya baa ilahay yidhi subxaana wa tacala isagoo weliba rasuuleh islaantii askartii iyo dee jawaasiistii iyo beliya baaskii markay maqashay badday dhigtay ilmihii yaraa ilmihii xaggee la qabadsiiyey ilaahay wuxuu leeyahay faltaqatahu alu fircawn ilaahay ma firdhinoo dunida dabadeeda meelaan fircoon iyo kooxdiisi joogin lama geynin ilaahay wuxuu yidhi fircoon iyo tolkiibaa qaatay si uu ugu noqdo cadow iyo mid ay ka murugoodaan kuu ilaahay ku bedelayay fircoon waxaa la yidhi fircoonow adigu koriyo gurigaaga ha ku koro fircoon ilmo uu gowracaa buu daydeeyey ilaahay islaantii guriga joogtu qalbigeeda bedelay oo tidhi quratu cayni lii walak casaa an yanfacna wanatakidahu walada kani waa ku ishayda iyo adiga ishaaduba ay ku doogsatee war waa laga yaabaa inuu inaanface kan aan ilmo ka dhigan maska haysana bay tidhi tii baa ilaahay fircoonna caqliga ka geliyey ilmuhu doonayay inuu dula ilahay wuxu yidhi adigu kori guriga boqortooyada ha ku koro fircoon wax ha siiyo ha socdo dabeetana biyadihi baa ilaahay fircoon ku halaagay waa qisa min alqisas qur-aanku uu tilmaamaya min ataariikh taarikhi alxadaaraadkii dunida soo maray ka mid ah oo ilaahay inoo tilmaamaya subxaanahu wa tacaala sida uu wax u bedelo iyo marka uu doono isagu inuu wax bedelayo muuse la yidhi kooxdan yar kaxee fircoon iyo kooxdiisi ka daba yimaadeen ay yidhaahdeen innaa la mudrakuun layna soo gaadh uu ku jawaabaya kallaa ina macya rabbii sayahdiin walidalik baa ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahy qul liladiina kafaruu ilaahay wuxuu leeyay waxaad ku tidhaahdaa kuwan gaaloobay satuglabuun wa tuxsharuuna ilaa jahannama wa bi'sa almahaad war waa laydinka xoog badan doonaa ku dhaba ilahay leeyahy subxaana wa tacaala waa laydinka xoog badan doonaa jahanamana weliba waa laydin keeni doonaa bal aayaddan kale u fiirso ilaahay baa wuxuu leeyahy ina aladiina kafaruu yunfiquuna amwaalahum liyasuduu can sabiili illahi fasayunfiquunaha kuwa gaaloobay baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala maal iyo hanti badan bay waxay ku bixin doonaan inay ilaahay dariiqiisana awdaan fasayunfiquunaha baa ilahay yidhi waa bixinayaan balaayiin iyo trillions baa loo bixinayaa si loo joojiyo sawti ilxaq inuu soo baxo laakiin maxaa ka dambaynaya ilaahay wuxuu yidhi huma takunu calayhim xasra huma yuglabuun waladiina kafaruu ilaa jahannama yuxsharuun waxaa la leeyahay huma takunu calayhim xasra waxa ay bixinayeen oo dhami waxay ku noqon doontaa maxay mid ay ka murugoodaan huma yuglabuun baa ilahay leeyay iyagoo waxaasoo hantiya bixiyey ayaa haddana laga xoog badan baa ilahay leeyay ayaa laga xoog badan doonaa waladiina kafaruu ilaa jahannama yuxsharuun kuwa gaaloobay baa ilahay leeyay subxaana wa tacaala jahanamo dhankeeda ayaa loo soo xashrinayaa la keeni doonaa nusuusta aynu sheegayno waa nusuus qur'aana oo dhammaanteed tilmaamaysa nabigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh loo bushaaraynayo iyo dadka mu'miniinta ah oo loo sheegayo noloshu sida ay ku dambayn doonto haddaynu in yar eegno rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamu calayh axaadiista uu ka tegey ee uu ku tilmaamayo in ummadda tani ay mar dambe guulaysan doonto maxaad moodaa waraaqahan ku qoray axaadiista inaanay halkan ka muuqanin alikhwa haddii saxiixadii albani juska koowaad iisoo qabta maktabadda axaadiis badan ayaa nebiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi ka soo aroortay oo tilmaamaysa mas'aladatan axaadiis badan oo nebigu uu kaga warramayo mustaqbalka soo socdaa sida u ekaan doono axaadiistaasi imaamu albaniy raxmat ullaahi calayh kitaabkiisa la yidhahdo saxiixada waxa uu juska koowaad ku bilaabanaya kitaabkiisao dhan waxa uu ku bilaabanayaa baab uu u bixiyey mustaqbalka inuu islaamku leeyahay almustaqbal inuu islaamku leeyahay baab ah ayuu ku bilaabanaya baabkaasi wuxuu ku soo aroorinayaa axaadiis nebiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ka sugnaatay oo dhammaantood tilmaamaya in uu islaamku soo noqon doono guulaysan doonana axaadiistaa waxaa ka mida maalan cabdillaahi bnu camar ibn alcaas oo fadhiya ee abu qubayla siduu sheegaya waxa la weydiiyey cabdilaahu baa la yidhi nebigu labada magaalo tee la horfuranayaa buu yidhi yani waxaad mooddaa inuu xadiidku mustafiid iyo dadkao dhami garanayaan waxa la weydiinaya cabdilaahina waxa weeyaan labada magaalo tala horfuranayo cabdillaahi wuxuu yidhi ii keena sanduuqaygii sanduuq baa loo keenay xidhan oo xalaqad leh sanduuqii buu furay markii uu sanduuqii furay ayuu wuxuu yidhi anigoo nebiga la jooga salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ayaa su-aasha tan la weydiiyey ayu lmadiinatayni tuftaxu awala labada magaalo kee la furanaya anigoo nebiga la jooga ayaa la weydiiyey buu leeyahy labada magaalo la sheegaya waa labadee waa dowladdii romaniska la odhan jiray labadii magaalo ee midna diinteeda looga talinayey midna dowladnimadeeda looga talinayey midi waa qustantiniya constable magaalada la odhan jiray waa magaalada islaambul hadda la yidhahdo ee turkiga caasimadda u ah midina waa ruumiya juz lawal hadduu yidhi midana waa rumiya rumiya waa rooma caasimadan talyaaniga ee fatikaanku degan yahay waa taasi waxa uu tilmaamayaa xadiidkaasi nebiga waxa la weydiiyey buu yidhi anigoo la fadhiya labadan magaalo iyamaa la hor furanaya nebiga goormaa la weydiinaya wakti hore islaamku markaa intuu xukumaa in yaroo jaziiratul carab ka mid a madiine iyo maka iyo in yaroo intaasi ah ayuu islaamku haystaa dabeetana nebigu wuxuu ka warramayaa in labadaa caasimadood la furan doono dabeetana waxaa la weydiinayaa labada teebaanu hor furanaynaa markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi waxaa hor furanaysaan qustantiniya magaalada heraclas uu xukumo ee qustantiniya la yidhaahdo ayaa la furanaya goorma la furtay waxay idhahdaan siddeed boqol iyo dhowr iyo kontonkii hijiriyada ayaa la furtay saxaabaddu maadaama ay rumaysnaayeen wacdigan uu nebigu sheegay in badan bay isku dayeen iyagoo nool inay furtaan meesha tan waayo nebigaa ballanqaadoo sheegay saxaabada iminka istanbul ku aasan waxaa ka mid ah abi ayub al ansaari baa ka mid ah labaataneeye saxaabaa la sheegaa oo istanbul dhinaceeda ku aasan oo ah raggii usoo jihaad tagay ee salahaa wacdigii nebiga xaqiijiya oo furta meesha oo dabeetana u suurtoobi weyday saxaabadii markaa jiilu saxaaba ma furanin jiilu taabiciin ma furanin taabici taabiciintii ma furanin siddeed qarni markay soo wareegtay iyo konton sannadood wax ku dhodhowey ayaa waxaa furtay maxay moxamed alfaatix wiil yar oo dhowr iyo labaatan jir ah wiil yar oo dhowr iyo labaatan jir ah ayaa furtay siddeed iyo labaatan jir buu ahaa maalintu meesha furtay ciidanka u hoggaansanayay moxamed alfaatix wakhtigaasuu furtay nabigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi wuu sii sheegay in meesha tan la furan doono waxaanu sheegay labada magaalo ta la hor furan doono waxaa xaqiiqo oo waxaynu haynaa hadda labadii magaalo tii la horfurtay baynu haynaa oo waxaa la horfurtay tee qostantiniyaa la furtay saxiix iljaamic sakiir bay siiseen saxiixadii albanina waan idin weydiiyey silsila axaadiid saxiixa waxaa la horfurtay labadii magaalo markaasi qustantiniya xaqiiqo waxaa siduu nebi moxamed sheegay inta kalena ay furmi doonto qaabkii ay doonto ha ku furanta ama dadkeedu ha islaamaan ama xoog ha ku furanta ama waxay doonto ha ku furanto roomana in islaamku ka talin doona xaqiiqa ah waa xadiid uu sheegay nebi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayh oo uu ku tilmaamay inay mas'aladani dhici doonto waxaa axaadiista uu nebigu sheegay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh ka mid ah xadiidka kale saxiixu muslimka ku soo arooray ee uu nebigu leeyahy in allaha zawaliya alard ilaahay baa dhulka iisoo ururiyey buu nebigu yidhi dabeetana ay wada tusay kaanama t v laga tusay oo kale adduunka oo dhan baa lay tusay waxaa lay tusay buu nebigu leeyahy dhulka oo dhan dabeetana islaamnimada tan wuxuu nebigu tilmaamayaa inay gaadhi doonto maa balaga alleyl waannahaar habeenka iyo maalintu intay gaadho inuu gaadhi doono waxaa dhab ah habeen iyo maalin intay gaadho oo dhan inaan islaamku wada furanin soo maaha habeen iyo maalin intay gaadho dhima waa maxay waa hol univer waa dunida o dhan de inaan weli islaamku wada gaadhin waxa uu nabigu sheegay salawaatu ullahi wasalaamu calayh in islaamnimadu guri kastoo dunida ku yaalla inay geli doonto guri kasta oo dunida ku yaalla inay geli doonto bicizi casiiz inay ku geli doonto ama dulli inay ku geli doonto yacni dadkaas inay qaadan doonaan isagoo ama casiiz oo muslima ama isagoo liita inay gaadhi doonto guriga waxa uu nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayhi tilmaamayaa axaadiis tiro badan oo mas'aladaasi wada tilmaamaysa walidalik ba waxaynu leenahay sheekh alalbaniy raxmat ullahi calayh kitaabkiisan lagu tilmaamo saxiixada waxa uu u baabaystayba oo baabka koowaad uu ku tilmaamaya shan xadiid ugu yaraan oo shantuba ka koowaad imaamu muslim uu warinayo oo ah kii fasiraya aayaddii qur'aan ee ahayd waladii arsala rasuulahu bilhuda wa diin ilxaqi liyudhirahu cala diini walow kariha mushrikuun ka labaadna uu yahay xadiidkan hadda tilmaamaya ah in allaha zawa liya alarda fara-aytu mashaariqaha wa mamaaribaha wa ina ummatii sayabluqu mulkaha maa zuwiya lii minha xadiidkan labaadna isna saxiixu muslimkaa wariyay u nabigu leeyahy ilaahay baa dhulka ii kulmiyey oo islaamnimadii waxay gaadhi doontaa bar iyo galbeedba waa lay wada tusay intii lay tusay oo dhan bay gaadhi doontaa xadiidka saddexaad ou nabigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh ku tilmaami doono arrinkan islaamku inuu gaadhi doono maa balaga leyl wanahaar habeen iyo maalimino intay gaadho oo guri dhagaxa iyo mid dhogora toona yacni guri magaalo ku yaal iyo mid baadiye ku yaal toona inaanu jiri doonin ilaa inay diintani geli doonto xadiidka afraad oo ah kii cabdillahi ibnu camr ibn alcaas ee sheegaya labada magaalo kala horfuran doono xadiiska shanaad oo ah in nebinimo ay hadda jirto dabeetana ilaahay uu rafcin doono dabeetana khilaafa calaa minhaaji nubuwa inay soo noqon doonto dabeetana ilaahay rafcin doono dabeetana mulk caduud ah ama boqortooyo ad adag inay iman doonto dabeetana ilaahay rafcin doono dabeetana jabariya mulkun jabari ama dictatorship inuu islaamka ka talin doono dabeetana ilaahay rafcin doono mar kale inay soo noqon doontuu nabigu sheegayaa khilaafa calaa minhaaji nubuwa uma sakat dabeetana nabigu uu aamuso wixii kasii dambeeyey ma sheegin sheekh ilalbani raxmat ullahi caleyh wuxuu rajaxayaa khilaafa calaa minhaaji nubuwadan dambe inaan ahayn tii cahdigii cumar binu cabdilcasiis isagoo waxyaabo kala daliishanaya ee waa mid soo socota waxa uu nabigu sheegayaa axaadiis tiro badan oo masaladan ku wada saabsan waxaa ka mid ah xadiidkuu nabigu sheegayay inay yuhuud istili doontaan dabeetana yuhuud aad jabin doontaan qur-aankana waa ka ilaahay tilmaamaya yuhuudda in dunida oo dhan laga soo ururin doono isugu soo ururi doonaan bayt lmaqdis dabeetana in islaamka iyo iyagu ay ku dagaalami doonaan kadibna in yuhuud la jabin doono ayaa sunnada nebiga salawaatu ullahi wasalaamu caleyh ku wada cad waxaan leenahay arrimahaasoo dhami waa axaadiid iyo aayaad qur-aan ah oo dhammaantood tilmaamaya nolosha tani sida ay ku dambayn doonto iyo islaamka in weli fursadii u hadhay haddaynu masaa'ilkaas soo dhaafno waa maxay muqawamaadka aynu leenahay way xoojinayaan waxaa ka mid a baynu leenahay kow ummadda muslimka ah qaacida jirta odhanaysa way bukootaa ma dhimato way bukootaa taarikhda muncaطafaat taarikhiya buu leedahay muncaطafaadka taarikhdu yani meelahay ka laalaabatay graafku islaamigii sidaa uma socon mar kasta kor ma ahayn ee kor buu usoo socday hoos buu noqday kor buu usoo socday hoos buu noqday kor buu usoo socday laakiin lan yamuut ma dhinto xadaaraadkii hore dunida soo maray way jireen laakiin way dhinteen waxay noqdeen un wax waraaqa laga akriyo ama aathaar laqodoo la arko ama xadaaradda islaamigu ma dhimanayso taariikhda hore cahdigii nebiga salawaatu ullahi wasalaamu caleyh kor bay usoo kacday sanadkii tobnaad ee hijiriyada meelaha markuu nebigay uu dhintay nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh reer baadiyihii iyo dadkii intii badnayd way ridoobeen saddex magaalo qudhaaba islaamka ku hadhay maka madiina iyo daa'if yani garaafku hoos buu u noqday abibakar iyo saxaabadii baa dib ugu durirtay muddo yar ayay dadkii islaamka kusoo wada celiyeen mandaqaday ka telinayeen haddana muddo yar bay dagaal la galeen persia iyo romanskii labadii dowladood ee weynaaba sanadkii shan iyo tobnaad ee hijiriyada waxay gaadhsiiyeen xad dowladna ay ka takhallusaan maca caasimadahedii dowladna ay dhul badan ka qabsadaan sham iyo masar iyo dhulkan oo dhan ay ka qabsadaan muncaafka taarikhgiisaasuu socday cahdu tataar baa la soo gaadhay ama haddaan idhaahno waxa la gaadhay cahdigii muslimiintu ay iskhilaaftay ee mucaawiye iyo cali isu dileen muddo ayaan islaamku wax fatxiya samaynin waxaa la soo gaadhay cahdigii heshiiska ee muslimiintu ay dib u heshiiseen mucaawiye madaxda laga dhigay shan sannadood iyagoon wax futuuxaada samaynin ayaa haddana heshiiskii dambe islaamigii dhacay graafku haddana kor buu u kacay waxa la yimi haddana waqtigii tataarka islaamku hoos buu soo dhacay oo caasimadiisii bariga xigto dhanba waa la qabsaday dhul badan oo muslimiinta caynu jaaluud ba haddana dib loo jabiyey kor buu islaamku u noqday waxaa yimi ghazawaadkii galbeedkan ka imanayay oo duwalka yurub oo dham ay isu tageen yani dowladaha waaweyn ee yurub jarmalka faransiiska iyo ingiriiska iyo waxay caga ku wataan oo dhan baa duulimaad kusoo qaaday muslimiinta waa crusadeska dagaaladii la odhan jiray ilaa iyabay qabsadeen maxay bayt ilmaqdis sagaashan sannadood bay haysteen haddana kadib ilaahay salaaxadiin il ayuubi buu soo saaray garaafki islaamku dib buu u noqday macrakatu xatiin baa dhacday dib buu u qabsaday crusadiskii haddana mar dambay soo wadeen dagaalkii yurub oo dham isu soo raacday haddana ilaa iyo luwiskoodii sagaalaad ee francis ka telinaya isagoo maxbuusa qalcada masar lagu xidhoo la qabtay dib loo jabiyey garaafkii dib buu haddana kor ugu kacay hoos buu haddana usoo noqday isticmaarkii baa yimo caalamul islaami intii ugu badnayd buu isticmaarsaday inuu dib u noqonayaana wa xaqiiqa jirtaan leena inuu mar labaad dib u kici doonaana wax xaqiiqo jirto taarikhdu ka markhaati kacayso oo maxaa muujinaya kow mubasharaadka yaalla waxaa ka mid a baynu leenahay waa ummad aanay marnaba dhimanin marjacay u noqonaysa yacni umamku markay lumaan waxa koowaada ku dhaca waxa weeyaan meeshii ay u laabanayeen iyo halkii ay afkaarta ka qaadanayeen baa baaba'da islaamka ilaahay baa ballan qaaday waxyigan inuu ilaalinayo waa dhici kartaa dadku inuu muddo ka tago in khuraafo la iska wadwato in la daciifo laakiin maadaama uu maxfuud yahay waxay ku filantahay inay ummaddu dib ugu soo noqoto nilan waa la hayaa astaantii iyo tilmaamtii iyo dariiqii la marayay wixii o dhami waa yaalin inay kusoo noqoto unbaa loo baahan yahay waxaan leenahay maadaama uu kitaabku maxfuud yahay waa sax waa mar labaad ee ilaahay baa wuxuu ballan qaaday muslimiinta mar walba inay joogi doonto koox yar oo xaqa ku sugan oo aan marnaba iyadu dhiman doonin si ay ummadda qudwa ugu noqoto tusaale ay ugu noqoto oo waa kii nabigu xadiidka ku tilmaamayey adaa'ifa almansuura laa tazaal yani wuxuu nabigu sheegay salawaatu ullahi wasalaamu calayh inaanay marnaba ka zuuli doonin mujtamaca muslimka dhexdiisa daa'ifo xaqa ku sugan oo aan u aaba yeelin cid kastoo hoojisa ee iyadu xaqaasi uun haynaysa ilaa iyo muslimiintu ay dib ugu soo ururaan daa'ifadaasi oo dacallada loo qabsado waxaa kuugu filan walidalik waxaanu leenahay mar kasta oo islaamka dawaa'iftiisaasi ay xoogaysato waxay muuqanaysaa in islaamnimada dib loogu soo noqonayo waxaa kaaga filan in la tilmaamayo ixsaa'iyaadka caalamka maanta waxaa la leeyahay islaamku bay idhaahdeen waa the fastest growing religion in the world waa diinta ugu dheeraynaysa bay leeyihin marka la isku daro adyaanta dunida taallo oo dhan ee xagga kobaca marka laga eego waa diinta u dheeraynaysa bay leeyihin sida ayaa sheegaya sidaa waxaa sheegaya oo idinkaga filan bugga ay qorto c i edu world fact bookska bugga la yidhahdo ay soo saaraan si ayagu marba xaqaa'iqda caalamka iyagoo ka warramaya waxa ay ku sheegeen buggoodaas muslimiintu bay yidhahdeen qarniga kan markii la eego muddo konton sannadoodaba yidhahdeen muslimku wuxuu koray laba boqol iyo shan iyo soddon bercent boqolkiiba two hundred thirty seven thirty five percent iyagoo iyagule markaa wuxuu gaadhay one point six billion bay yidhahdeen haddii la dhinac dhiga bay yidhahdeen kristanku waxa uu kordhay forty seven qudha forty seven percent qolana waxay kortay maxay laba boqol iyo shan iyo soddon boqolkiiba qolana waxay badatay maxay boqolkiiba toddobiyo afartan taasi waxa ay sheegaysaa bay leeyihin gorodka iyo tirobadnida islaamku uu dadkiisu soo tiro badanayo waxaa taa kasii daran bay leeyihin mujtamacaadka kale bay leeyihin tiradooda waxay ku xidhan tahay da-da weyn marka way sii gaboobayaan thats why bocanan ninkii ka mid ahaa republicanka nin qaadadooda ka mida wariyana ahaan jiray oo masiixiyiinta ka tirsan oo ahaa nimankii madaxweynenimada isu soo sharaxay waddanka maraykanka ee george george busho kii odaygaa la baratamayey waa ka buugga qoray madadeath bu ahaa magaciisii buug buu qoray kaga warramayo wacalacalaya uu leeyahay ninkii white manki iyo yurub iyo christianitygii masiixiyadii way dhimanaysaa waayo buu leeyahy marka la eego tiradii ugu badnayd baa ah buu leeyahay dadka howlgabay caalamka kalena wuu soo socay mathalan iyadu tiro badnaantan muslimiintu ay soo tiro badanayaanoo qura maahe waxaa leeyahay duwalka muslimiinta mathalan algeria waxay leeyihin dadka ku nool boqolkiiba toddobaatan bay leeyihin soddon jir buu ka yaryihi halka yurub dadka ku nool laga yaabo boqolkiiba lixdaneeyo inuu labada kun iyo tobanka benshanistu noqon doono waddana yurub ka mid a waxaa la tilmaamaya marka laba kun iyo toban taarikhdu ay marayso boqolkiiba lixdan dadkeedu inuu benshanist noqonayo yaa u shaqeynaya laisweydiinaya yani waxa weeyaan tirada dadku sida ay u kala badanayso mathalan tusaale ka fudud aan idin siiyo waxay yidhaahdaan masar qarniga kan bilowgeedii waxay ahayd shan milyan masaaridu ingiriiskuna qarnigan bilowgiisii dunidu ka talinaya wuxuu ahaa conton milyan taarikhdu markay gaadho bay dhaheen laba boqol iyo tobanka masaaridu keligood waxay noqon doonaan bay dhaheen boqol milyan ingiriiskuna markaasi wuxuu noqon doonaa bay leeyihiin hadduu u bato shan iyo lixdan milyan qarni iyo toban sano yacni hal qarni in ka badan ingiriiska maxaa ku kordhay shan iyo toban milyan masaaridana maxaa ku kordhay shan iyo sagaashan milyan taasi waxay tilmaamaysaa bay leeyihin tirada bini aadamku dhanka ay u socoto mathalan bay leeyihin labada boqol iyo soddonka hadday taarikhdu gaadho carabtu waxay noqon doontaa bay leeyihin afar boqol oo milyan halka bay yidhahdeen labada boqol iyo soddonka yuhuudda dunida joogta ay shan iyo toban milyan noqon doonto waxay yidhahdeen carabtu hadday usuuliyiinteedu boqolkiiba toban noqoto markaasi afartan milyan oo usuuli bay yeelan doonaan bay idhahdeen iyadoo bay idhahdeen waa boqolkiiba toban hadda markaad ku qadarto iyadoo israailiyiinta dunida joogto o dham ay noqon karaan bay leeyihin fifteen million ay noqon karaan waxay tilmaamayaan tirada iyagaa badanaya bay leeyihin tayadana iyagaa badanaya oo dad dhalinyaro oo caafimaad qabo xoogan oo xooganayo dee bini aadamkuna waxay dhahaan tharwada ugu qaalisane bini aadamku haysta waa human being tharwada lasu soomaalidu cayaar cayaar may ahayn markii ay annaga kaa tiro badanta isugu fahnaysay tiradu waa numberku waxbuu waxbuu qabtaa numberku wax badan buu taraa walidalik waxay leeyihin waa khatar aada u weyn sidee loo daraaseeyaa aragtida jirtaa waxay tahay mathalan qadiyadda istraatiijiga masalada ku saabsan baan matalan tilmaamaya si ay u fahamtaan culumtan istraatiijiga iyo qaabka loogu dhaqmo waxay arkeen in iyagu ay yaraanayaan dadka kalena badanayaan waa xaqiiqa cilmiyo sugan see loola dhaqmaa waa xaqiiqa cilmiya waayo france iyo germany dagaalkii labaad ee dunida siday kaga baxeen qaar ka midi way sii yaraadeen faransiisku waxaa la yidhahdaa dagaalkii labaad ee dunida intii uu ahaa iminku ka yaryihi yani waa umadaan konton sanadood waxba ku korin miyaanay waxba dhalin maya way dhaleen dhibtu xaggay ka jirtaa death rate iyo birth rateka death rateku badan yihi dadka dhinta iyo dadka dhasha dadka dhintaa badan si kale haddaynu tilmaamno waddano ka mida matalan yuruba waxay ku tilmaamayan ixsaa'iyaad odhanaya guur kasta oo dhaca laba qof kasta oo yurubiyan oo iskursadaa bay dhaheen labadii bedelayay ma dhalaan ixsaa'iyaadku waxay sheegayaan marka laysku celiyo average-ku waa one point seven that means laba qof oo kasta haddii labadii bedelay aanay dhalaynin maxaa dhacaya tiradu dee way way sii yaraanaysaa one point seven hadduu yahay halkii two laga rabay two waa inay two un dhalaan hadday ahayd marka dadka laysku celceliyo tiradu markay noqoto one point seven macnaheed waxa weeyaan inuu sii yaraanayo laakiin istraatiijiyada rasmiga ay haystaan waa tii thomas maltos ma maqasheen qadiya la yidhahdo alinfijaar sukani qaraxa bini aadamnimada iyo yani dadka tirada badanaya iyo arsaaqda dunidu kuma fille ee dadku kuma fille ee hala yaree ma maqasheen xagee ka timi wax taarikhdeeda daraasiyey ma leedihin aragtidan waxaa bilaabay wadaad christan ah oo la odhan jiray thomas maltos thomas maltos aragtidiisa tani waxay ku salaysnayd isagu nin christan oo catholica baan rajaynaya inuu ahaa waxa uu rumaysnaa aragtidiisii masiixiga ahayd ee ahayd inaan la guursani dee catholicga waa taqaanin culammadu ma guursato saxinka maaha aragtidii ahayd inaan la guursan ayuu rabay inuu cileeyo oo sharxo oo uu rabo oo dunida inuu uga dhigo shay qurux leh oo diintu sheegtay inay tahy dabeete wuxuu yidhi bini aadamku wuu badanaya dunida arsaaqda taallana waa intii unoo badan mayso dhulku waa intii un hawadu waa intii un wax waliba waa intii marka xaggana lagama badanaya buu leey arsaaqdu ma badanayso xagga kanna basharkii baa ka badanaya buu leeyahy sida daraaddeed buu leeyahy handasada xisaabiga ahi isuma dhigantee mucaadaladu waxay sax noqonaysaa buu leeyahy kawaaristan dhacda buu leeyay waa naxariis ilaahay dadka u naxariisanayo wax allaaliya waxa bele iyo dhulgariib iyo daad iyo waxa dhacoo dhane dad lalaynaya buu yidhi waa naxariis ilaahay naxariisanayo la rabo in dadka arsaaqda la leekaysiiya buu leeyahy kaasi waa mid wuxuu qabaa aragti odhanaysa guur la-aantu iyo cusuumada iyo in dhalmada dib loo dhiga iyo caynkani inay tahay shay fiican diin ahaan waayo waxaad yaraynaysaa maxay in dadku ay arsaaqda ku filaato aragtidaas waa aragtiday ku salaysan tahay in dadka la yareeyo laakiin xaqiiqada jirta waxaynu leenahay markay arkeen dad iyagoan culumtan daraaseeyaa in laga badanayo muxuu noqon karaa marka qadiyadda istraatiijiga ay qaadanayaan waa inuu noqdaa dadkooda in la tashjiiciyo sidii wax loo dhali lahaa kuwa kale in la cadaadiyo sidii maxay ay dhasha u yarayn lahaayeen arsaaqdu kuma filla miyay jirtaa maya taasi waa xaqiiqa aan jirin cilmiyanna uma jirto diin ahaanna uma jirto diin ahaan uma jirto ilaahay dhulka markuu ka warramaya abuurkiisa muxuu yidhi waqadara fiiha aqwaatahaa baa ilahay yidhi markuu ilahay tilmaamay dhulka iyo suu abuuray ilahay wuxuu yihi waqadara fiiha aqwaataha ilaahay baa ku jaangooyey wixii la cuni lahaa ilahay baa ku jaangooyey subxaana wa tacaala ugu talagalay baa shaku intuu inta ku nool yahayna ku fillaato uu cuno oo uu liqi karo waa xaqiiqa cilmiya ma raba mawduuca inaan ka warramo waayo mawduucan socdaa waa meel kale lakiin tusaalaan idin siinaya qudha tusaalu muxuu yahay mathalan marka uu basharku soo bataba waxaad arkaysaa iyadoo ilaahay futuuxaad cilmiyo tiro badan lagu furayo matalan waxaa laga yaabaa waagii hore hictarka beerta ah ka soo qaad waa tusaale in waxaa ka soo baxa boqol qof ku noolaan jirtay markii basharku sii bataba ilahay futuuxaad cilmiyo u furaa ama fertilizers ha noqoto ama wax cusuboo lagu sameeya ha noqoto waxaa laga yaabaa imika hictarkii in halkii boqol qof awal ay quudan jireen kun qof laga quudiyo dhulkii ma kordhin waa intiisii laakiin ilaahay wuxuu insaanka baray maxay qaab uu isagu intaajkiisa u samayn karo ha noqoto ama genetics iyo waxaan iminka la wadwada iyo waa waa nawciyaad un baynu leenahay cilmiga iyo basharka kobiciisa ilahay u wada socodsiiyey walidaalik dhulku isagoo aan korinayo intiisiiya ayaa ama qaab dib loogu fertilize gareeyo ama qaab dib loogu hagaajiyo ama qaab wax badan laga soo saari karo baa ilahay basharka sii baraa dabeetana wuu baran karaa istraatiijiyada wasku uu haystaa waxa weeyaan dadka kale in la yareeyo shirikaad shirikaadka ugu waaweyn ee galbeedka ka mid ah ayaa waxay finance gareeyaan matalan brazil waxa laaliya wixii gabadh iyo nin la dhufaanay hal shirkad baa bixisay kharashkeedii sagaal iyo afartan milyan oo qof bay dhufaaneen dadku dhadhow baa la tilmaamaa hal shirkad oo qura kharashka bixinaysa waail xagga kanna haddaad wax dhasho lacag baad leedahay soo ma hadde yurub dee dhalmada iyo hooyada iyo ilmaha iyo waa tan inta lasii badiyay waddanada qaarkood islaantu sanad bay iska fadhigi kartaa mashaharkeedii ay toos isaga qaadan kartaa wadanada qaarkood waxaa lagu sii daray maxay xataa odayguna hala umula baa la yidhi si umusha loo kordhiyo oo lacagta odayga wadanada qaarkood isna bil fasaxa leeyahy islaantu marka umusho si uu isna kharashka u qaadan karo waxaa la kordhiyey yani lacagayowga iyo benefitski iyo child benefitka iyo wixii laysa siinaya waxaasoo dhan kullu dalik waa tashjiic la siinaya maxay in dadkoodu dhalaan waxaan leenahay marka aynu soo koobno dadka muslimiinta ahi way badanayaan badniduna waa shay sheegaya sheegaya mustaqbalka cidda uu yeelan doono waxaa ka mid ah yani tira badnidan sheegaya ee ah two hundred and thirty five percent in fifty years inuu islaamku ku kordhay waa si aya weldis fact booga qoraya waxaan leenahay waxyaabaha kale khayrka sheegaya waxaa ka mid ah inlana mustaqbalku wuu fiicnaan doonaa biidn illahi tacaala bacthi alxarakaat alislaamiya islaamnimo ku noqoshada tan oo waa maxay dadka mu'miniinta ahi islaamnimadoodii way ku soo noqonayaan waxa sii badanaya mar kastaba dadka multasimiinta ee diintoodii usoo noqonaya mar kastoo daa'iradaasi ay sii ballaadhato maxaa kordhaya mustaqbalkii wuu soo dhow yihi walidalik bay maanta waxay yidhahdeen masalan iyagu markay ixsaa'iyaadka sameynaya waxay dhahdaan ixsaa'iyaadka muslimka iyo kristanka bay idhahdeen ixsaa'iyaadkii hore qadiimkaa baan ka warramaya ixsaa'iyaadka laftiisa saa loo sameeya la isku qaldaaye laakiin ixsaa'iyaadka qadiimka haddaan sidooda u qaato waxay dhahan muslimka iyo kristanka kristankaa badan bay dhaheen diin ahaan dadka haysta laakiin bay dhaheen dhaqan ahaan dadka haysta intaasoo jeer muslimka badan yani marka la ysu qiimeeyo kristanka kiniisadda taga ee diintiisii multazimka ku ah ee mutadayinka ah iyo muslimka masaajidka taga ee maxay mutadayinka ah waxaynu arkaynaa in islaamka iyo noqoshadiisu ay soo tiro badanayso iyadoo dil iyo dhac iyo boob iyo xadhig iyo wax walba lagu hayo haddana way sii badanayaan weliba badnaansho iyo qura maahee waxaynu leenahay u noqoshada kitaabka iyo sunnaha iyo cilmiga diintuna wuu sii faafaya wuu sii badanaya waxaa laga yaabaa dee qof kaloo idinka idinka mid intiina badan inaad garanaysa soomaaliya soddon sano ka hor waxaa laga yaabaa masaajid markaad tagto inaad ugu tegaysay uun odayaal ciro leh inay ceeb ahayd nin dhalinyaro oo masaajid ku jira in la arko maantana waxaa laga yaabaa masaajidda markaad eegto dee intiinan hor fadhidaba dhowr nin baa wax ciro leyna ku jira yacni dad shabaab oo tiro badan le inay diin qaateen waxa ay muujinaysaa kale waxaa laga yaaba soomaaliya waagii hore inaad aragto magaalo dhan inta masaajida ku taalla hal masjid uunan oday sheekho culamadii hore ka mid u kitaab ku akriyi jiray inta kalena iska badhan maantana waxa laga yaaba inaad aragto masjid kasta oo duruus iyo cilmi iyo kitaab uu ka socdo macnaheedu waxa weyaan mar kastoo cilmiga islaamigu uu bato iltizaamkiina wuu badanaya dadkiina diintii way usoo noqonaya mar kastoo jahligu batana bidcada iyo khuraafada iyo fooxiskaa tira bata idan waxaanu leenahay islaamnimadii way soo kordhaysaa waxaan kaloo leenahay waxa iyana dhinac socda tacriyat aljaahiliya reer galbeedkii wakti waxaa jirtay dadka dunida ku nool oo dhan ay maskaxda ka hayeen dadku aragtidoodu ay qaali la ahayd wax walba iyaga la daba socday laakiin waxaad moodaa taasina iminka dumuur inay soo gaagaabanayso ceebtoodiina inay soo muuqanayso dad badan oo la khushuucsanaana iminka inaanay u arkaynin mabda'a kani mid lala khushuuca inuu yahay ee naqdigu inuu tiro badan yahay waayo galbeedku xadaaradiisu way foorartaa hadda way taagantay laakiin waxaan leenahay dawru suquutu baa bilaabmay daadegay bilowday mustafa maaha cidda idin leh waa khubaradooda iyagaan ka naqlinaynaa yani cidda le daadegay bilowday iyaga ayaan ka naqlinaynaa marka la eego bay leeyihiin nudamkii iqtisaadiga aha iyo wararka jira iyo qaabka u socoto marka la eego bulshada iyo akhlaaqiyaadkeeda iyo dhaqankeeda iyo qaabka u socoto marka la eego matalan waxay leeyihiin intixaarkii baa batay dadkii baa noloshii nacay oo isdilkii baa batay weliba bay leeyihin isdilku wuxuu ku badan yahay tabaqaadka sare tabaqaadka hantiileyda ee lacagta haysata ayuu ku badan yahay waxaa macruufa wadanada qaar ka mid a in markii tabaqada dilkeedii uu batay in la yidhi war bal waxaan hala daraaseeyo oo hala hubiyo maxay sababta ka dambaysa dabeetana ixda duwal ayaa waxay fureen waxay yidhahdeen si aynu u ogaano waxan dadku isu dilayo waayo wax marka la gartaaba la daweyn karaa dawladdu bay yidhahdeen ha furto meel la isku dilo meeshaa la isku dilo bay yidhahdeen niman khubara ah hala geeyo oo dadka la hadlo oo qanciyo oo ka dhaadhiciyo inaan la isdirin ko ha la geeyo bay leeyiin kuwashaneer waraaqaana hala dhigo oo qofku sababtuu isu dilayo da-da uu yahay waxa uu ka shaqayn jiray si loo ogaado bal tabaqaadka dilku ugu badan yahay kuwa ay yihiin si loo ogaado asbaabta bal keenaysa in dadku isdilo sababaha ugu badan loo garto si loo ogaado qadaayaadkan dhaqaalaha iyo nin de intanoo dhaqaalaha lagu lahaa ama wax laha ama caynkan lahaa accountyada iyo wixii inaanu isdilin uno saaxada ka bixine qadaayaadkan oo dhan si loo khalliso hala sameeya baa la yidhi isla markaa bay dhahaan cidda ku qanacda inuu ka noqon waayana ha loo fudaydiyo qaab yaroo fudud ha loo dilo dawladdii baa furtay meeshii dadkii baa ogaaday waddankiiba bahal meeshii yarayd unbaaba kuyuu u gala amar waxaa lagu bixiyay in deg deg loo xidho sideeda in lagu joojiyo yani waxaad ka garan kartaa maxaa ka dhigay matalan maraykanka oo kale sanadihii soo maray sanad ka mid a buuggii ugu caansanaa the bachelor book inuu noqdo final exit final exit waa buug ka warramaya sida la isu dilo yacni ummadi inay u baahato oo dadku o dham wada akhriyo buugga sida la isu dilo baahaa jirta dee ilan waxaan loo baahnayn dadku ma akhriyaya baahaa jirta sheegaysa buugga kani inuu soo interested inuu ku yahay dadka dhexdooda waxaan leenahay waxaa batay idmaankii iyo xashiishad cabkii iyo khamri cabkii iyo waxa kan ilaa iyo iminka ay ku socoto trendku wuxuu u socdaa in la ogolaado de waxaan filayaa waddankiina kan lightku waa iska imkaba waa masmuux kokaayinka fudud iyo waxyaabaha light drugska waxay u tilmaamaan waa trend socda oo ah in la aqbalo bulshadu markay kaa badato axsaabtu dee way cod waayeysaa wax way waayeysaa waa inay mujtamaca la socotaa dhanka loo badanya waa inaad jirtaa dee waa trend socda oo bilowgiisii la hayo in la aqbalayo kuwa yaryar aakhirkana maca kuwa waaweyn la aqbali doono waa trend socda in la aqbalo intixaarki waddankii inaad joogtaan wuxuu aqbalay maxay dhakhtarku inuu dadka dili karo ayuu baarlamaanka inuu ogolaado sababtu waa maxay qof dhan oo dawladdu iyo mujtamacu kharash uu ku bixiyey suu bini aadamka u badbaadiyo ayaa waxa xirfad looga dhigaya inuu dilo hadda waa shaqadiiba xagga kale loo jeediy shaqada dhakhtarnimada maxay ahayd in dad la badbaadiyo shaqada dhakhtarnimada noocaasay ahayd hadday noqoto ka warran in dadka la dilo waa something else waa wax cusub laakiin trendkaasi isna wuu socdaa waddanada qaarkood looful baa laga dhigay iyadoo shuruuda lagu xidhay waddanada qaarkoodna looful maaha laakiin dhakhtarradu way sameeyaan wuu iska socdaa dawladuna way ka indhaqarsataa walidalik baad arki doontaa iyadoo laleeyahay daktar hebel maalmo dhaweed daktar ingiriisi soomalidan arki inu lahaa saddex boqol iyo labaatan qof baa loo haystaa inuu kow kaga wada siiyey waa iska wada jirtaa waxaasi ee uun isha in laga aan waxba lasii qodqodin oo waxaan lasii baadhbaadhin ayaa meesha taalla khawaa ruuxiya baa jira khawaa ruuxigu waa maxay baahidii iimaaneed baa la waayey walidalik baad arkaysaa mid dhoor la baxay mid shaydaan caabuday mid boodiis noqday mid lo-da caabuday waa maxay markaad aragto nin reer yurub oo cilmi barto caynkan oo iminka aqbalay inuu saca caabudo how is it saykulat yani weyn baahiyay meesha tan jirta meel daloosho dadka kan oo materialkii o dhami buuxin waayay waa inuu jira markaad aragto professor dhan oo qaatay in lo-da la caabudo shalayna professorkii jaacadda joogay ahaa markaad aragto professor dhan oo aqbalay in shaydaanka la caabudo ama markaad aragto adyaanta tirada badan laiyo khusucbalaadka waska kusoo badan markaad aragto waxaa la mid oo tilmaamaya bay leeyihin markaad aragto waalida iyo amraadda casabaadka sii tira badanaysa amraadda caqliga ku dhacda iyo waalida iyo waxaasi yani maraykan oo kale dhakhaatiirta ugu badani waa psychiatriska iyo waxaan maskaxda ku shaqale musixaadka iyo waxaasi meel kastaba waa buuxaan waxa kaaga filan marka aad aragto inhiyaar iqtisaadiga soo socda burburka dhaqaale ee haystaa burburka dhaqaale ee haystaa muddaa laga warramayay matalan hadda markaan soo socday maktabadiina tan waxaan ka helay cinwaanka muxaadarada loo bixiya kitaab yaroo leh mubashiraat fi zaman alistidcaaf haddaan soo helay markaan soo socday waxyaabaha uu tilmaamayo waxaa ka mid ah saddex bug buu sheegaya oo macruuf ah oo saddexduba ay ka digayaan burburkan dhaqaale iyo meesha lagu socdo midi waa the great rockning alxisaab alkabiir baa la idhahaa james dale davidson iyo lord william rees baa qoray nineteen ninety threegii waxa ay ka warramayaan masalan canawiinta kitaabka cinwaan ka midi wuxuu sheegayaa america follows in britain's food stubs bay idhahdeen boqortooyadii ingiriisku markii calankeedu soo dhacayay jidkay haysay buu iminka maraykanku hayaa bay leeyiin waa niman maraykaneedna jidkii boqortooyada maraykan markay calamada soo laallaabanaysay ay haysay ayuu maraykanku hayaa bay leeyihin buugga labaad matalan waxaa la idhaha head to head the coming battle among japan europe and america laster through nin la yidhahdo qoray nineteen ninety two canaawinta buugga ku qoran waxaa ka mid a topic uu bixiyey the great wall is down derbigii weyna wuu dhacay dhaqaalaha maraykan buu ka warramaya markaas hadda ma aha iminka inta sharikaadkan iyo waxan iflaaskan iyo maaha waa ninety two gii baan idin leeyahay buugga waktiga la qoray ka horena waa ninety threegii paul kennedy matalan wuxuu qoray buug la yidhahdo nushuu wa suquuti alquwa alcudma kobaca iyo burburka xoogaga waaweyn isna kun sagaal boqol iyo saddex iyo sagaashankii buu qoray wuxuu leeyahay kobaca waxyaabaha keena waxaa ka mid a quwa caskariya litaxqiiqi alamn in dowladu yeeshaan xoog military si amniga loo sugi karo iyo buu yidhi quwa iqtisaadiya labadaas oo la ysku daraa waxay tilmaamaan waa aragtidiisa mustaqbal zaahira buu leeyahy laakiin waxaa muuqata buu leeyahy maraykanku inuu waayo quwa iqtisaadiya waxaa ka mid a matalan buugga afraad aliflas bankrupsy nineteen ninety five waa buug ku bushaaraynaya kun sagaal boqol iyo shan iyo sagaashanka inuu maraykanku kici doono waxaana la qoray kun sagaal boqol iyo saddex iyo sagaashankii laba sano kadib bay qabanayaanba ay leeyihiin waa gerald swinson iyo harry vigi ninkii la odhan jiray buuggay qoreen laba sannadood kadib baan la filayaa buu leeyahy inuu kaco buuggu waa laba qaybood buu qaybsanyay qayb wuxuu leeyahy waa nihaaya casru lquwa alamrikiya xoog weynidii maraykaneed casrigay sii dhammaanayso weeyaan casrigani buu leeyahy qaybtiisa kalena wuxuu kaga warramayaa tafaadi lkaarita beladasaynu isaga badbaadinaa hobashadii waa muuqataa buu leeyahy la dhacye inaynu dam wada nidhaahno sidee baynu isaga qabanaa bugaagtani waxay tilmaamayaan statistics bay sheegayaan maalan cajziga iqtisaadiga dowladda haysta cajziga waxaa la yidhaahdaa waa dowladdu expensifiskay samaynayso iyo wax soo saarkeediiba mar kasta waxaa badan expensifiskeedi taa macnaheedi waxa weyaan dowladdu inay dayn ku kabto wuxuu sawirayaa nineteen eighty something ilaa iyo labada kun ayuu table qorayaa ah cajsigay dowladdu galaysa iyo siduu usii socdo markaasu wuxuu tilmaamayaa inay aasan tahay dowladda maraykan dayn daraaddeed wuxuu sawirayaa maalan wuxuu leeyahay haddii hundred million hundred boqol bilyan hadday qaadata buu leeyahay sanadkiiba toban bilyanna interest looga qaado wuxuu sawirayaa muddo yar oo aan dhowr sannadoodba inay trillions gaadhayso cajsigaas in aanan marnaba soconayn wuxuu sheegayaa say usii socoto nimankani bugaagta waxay qoreen sagaashanadii ninety two ninety three somewhat like that kuwa ka horreeyey caalam francia ama mid almaniya ama culamo badani qaar hore ay qoreen baa jira oo ina taarikh intaa ka horreysa la qoray nowadaysna uma baahnid in dayna bugaag baabkan waxaan isaga soo koobaya dee iminka iclaankaaba ka dheeraynayo bugaagtii iyo researcheska wixii ku qoraa yani awel waxay ahayd saadaalin iyo research iyo waxa ay dee culamadii funuuntan ku takhasustay ee ka warramaysay lakiin iminka waxa ka dheeraynayaba maxay warbaahinta warkeeda waabaryaba laleeyahay waxa kacay tan baa kacday shirkad weyn oo caynkana baa kacday ceebtan baa soo baxday yani ceebaha socda oo sheegaya xad transparencygii accountan accountisku dhammaantiiba uu lumay in shirkadi labaatanka sannadood ee soo socda waxay faa-idi doontaa waaxid brofesaradii enron loo diray ka mid ah ayaa wuxuu sheegayaa enron maaha waxaan filaya in welcome ahay wuxuu leeyahy welcome waxay sheegatay iyo enron ma kala huba hadda daakirada ay khaldaysaan filaya labaatanka sannadood ee soo socda waxay faa-idi lahayd ayay sanad qura inay faa-ide ku sheegatay buu leeyay ceebaha soo baxay yani waxaan la isu iclaaminayo waraaqahan badan in la qorayaaba ma jiro dadkan uun hantiilayda ee hantida gashaday unbaa waraaq beena loo dhiiba la yidhahda sanadkan afar bilyan baynu faa-idnay iyo intano bilyan baynu faa-idnay tii lafteedii baad moodaa inay imanka dib usii garanayso idan inhiyaad iqtisaadiya quwa cudmaa wuu yihi xaqiiqa weeyaan taasi marka loo eego military powerka uu leeyahy weli iqtisaadiyaadka caalamka kuwa hogaaminayuu ku jiraa laakiin trendkii ufuulka waxaa bilaabmay nuqtat lufuul daadegii iyo dhaadhicii baa bilaabmay waxaan leenahay nolosha kama mid aha nin nimankaa ka midaba wuxuu uu leeyahay waxaa muuqata buu yidhi in markis waxaa caddaatay buu yihi rasuul beenaala aynu ahaa oo cilmaaniya yani markis wixii uu sheegayay buu leeyahay dadka uu waxyooday waxba kama sugna waxaa kaloo muuqata buu leeyahay islaamka iyo adyaantu inay yihiin wax sugan oo soo koraya maanta buu yidhi atbaacda moxamed baa waxay ka badan tahay buu yidhi atbaacdii markis weli yani markismku waa la cidina isma lahayn labaatan sano ka hor markis baa dumaya eediyadiyaa islahaa cidina dunida ma saadaalin laakiin within ten years ayaa akbar quwa cudma weliba markaa lagu xisaabtamo quwada taqliidiga dunida ugu xoog badnay toban sannadood baa dunida lagaga waayay ay ka baxda maantana yatakafafuun dadka dunida saddexaad ee waxbarayay ku jirta umamku markaasi hadduu ufuulku ku bilaabmo si yar bay u u dumaan waxaan leeyahay waxaa muuqda mubashiraad sheegaya in uu islaamku soo socdo waxaan kalena ay ufuul ku sii jiraan waxaan ku koobayaa laakiin caalamku ibtilaa-aat baa jira anigoo mutafaa'il oo caynkaasi rumaysan haddana habeen iyo maalin wax iskagama samaysman inta badan sunnada jaarigii waxayna tusinaysaa umamka in la itixaamo ilaa iyo intay uga bislaanayaan inay meesha tan gaadhaan waxaa ii muuqata kolley anu sidaan u arko iyo dad badan oo kale oo gaal iyo muslimba leba say u arkaan inuu islaamkuna soo socdo xadaaraad maanta xoog badanina inay hoos u noqonayaan laakiin mid ogsoonow qawaacid sunanka ilaahiga ka mid ah baa u baahan inaad fahamto qawaaciddaasi waxaa ka mid ah ilaahay waxa uu qur-aanka ku tilmaamaya qolada gaalowday walaa yaxsabana aladiina kafaruu sabaquu inahum laa yucjizuun waa qaacida walaa yaxsabana aladiina walaa taxsabana aladiina waa laba qiro ha u malaynin ama ya u malaynin kuwa gaaloobay baa ilaahay leeyahy nafahoodu inay iga baxsan karayaan ilahay markaasuu leeyahy inahum laa yucjizuun waa jumla ismiya adawaatu tawkiid oo ina ana lagu sii daray marnaba ima cajsi geli karaan baa ilahay leeyahy taasi waa qaacida qaacida labaad baa jirto oo ah ilahay wuxuu yidhi waan u kaadinayaa si imtixaanka ay u dhammaystirtaan waa adduunka kani waa waa daaru imtixaan aayaad badan oo qur-aan a ilahay ku tilmaamaya in loo kaadinayo laakiin waxaa ilaahay leeyahy walaa yaxsabana aladiina kafaruu anamaa numlii lahum khayru lianfusihim inamaa numlii lahum liyasdaaduu isma walahum cadaabun muhiin yay u malaynin baa ilahay leeyahy kuwa gaaloobay kaadinta aan u yaro kaadiyey in khayr ugu jiro oo wanaagooda dartood inaan ugu kaadiyay yay moodin baa ilahay leeyahy waxaan ugu talagalay baa ilaahay yidhi inay dembiga dhammaystirtaan si ay cadaabka booskooda uga galaan booskii naareeda loogu talagalay ragga barh baan gaadhina laleeyahay dunuubta kordhi aada gaadhid darajadii aada jahanamo ka qaadan lahayd taasina waa qaacido labaad oo ilaahay tilmaamayo dhanka mu'miniinta sunnatul imhaalku waxay sheegaysaa sunnatul ibtilaa rasmiya inay mu'minkana u tahy oo ilahay wuxuu leeyahy maa kana allahu liyadara almu'miniina calaa maa antum calayhi xataa yamiiza alkhabiida min aayib ilaahay kaga tegi maayo dadka mu'miniinta sidana aad tihiin baa ilahay yidhi ilaa iyo ilaahay inuu idin intixaamo oo kuwiina xunxun iyo kuwiina san la kala saaro guusha dadku waa wada fariid lama kala garto soomaalidu maxay dhahaan guuldarrada goblana bay dhaheen guul haddii la helo nin waliba xaggu kaga dhuftu sheegta oo anigii markay halkaa maraysay halkaa kala soo gaadho waa saasay u dhacday laakiin soomaalidu waxay dhahaan guuldarra waa goblano iyadu inaan ma dhasha baa la dhaha nin yidhahda anaa jabka keenay wiska yari nin waliba qodada kaleu saaraa u ka taga ilahay wuxuu leeyahy liyamiiza alkhabiida min aayib in laydinka saaro kuwiina xun iyo kuwiina wanaagsan wamaa kana allahu liyulickum cala algeyb kala saarkiinana ilaahay uguma talagelinin heybka laydin tusiyo lakiin waxaa la rabaa in laydinku kala saaro fitankaa iyo imtixaankaa iyo ibtilaa-aadkaasi dhacaya kiina iimaankiisu xoogayay kiina iska nifaaqee dadkan dhex socday kuwiina ducafaa ul iimaankiiee marka gaalku hanjabo markiiba jabaya kuwiina ilaah iyo rasuulkiisa rumaysan ee alla ku kalsoon ee rumaysan waxaan alla u qorin inaanay ku dhacaynin cid aana la jabinina inaana jabin in la kala saaro ayaan imtixaanka u keenay baa ilahay leeyahy ee fa aaminuu billahi wa rasulih wain tu'minuu watataquu falakum ajrun cadiim waxaa alla tilmaamayaa walow shaaa allahu lantasara minhum walakin liyubluwa liyabluwa bacdakum bibacd ilaahay hadduu doonayo markiiba waa idiin gargaari lahaa briqsi lakiin ilahay wuxuu doonaya inuu isku kiin imtixaamo waxaa kaloo alla uu tilmaamaya wayatakhida minkum shuhadaa waxaa kaloo ka mid ah oo imtilaagani wuu dhacayaaba ilahay yidhi badh idinka idinka midana in la gaadhsiiyo boos janneed oo sare oo ay xaq mutaan oo shahiidku waa daraja culya min darajaati aljanna dee nabadda laguma helo shahaado meel iska fadhidaa ma jirto ee waa qof u halgamay waxa uu rumaysay oo u geeriyooday kuwaasna waxay imanayaan baa ilahay leeyahy imtixaanaadkani markay dhacan iyo waxa kan ayaa darajatu shuhadaa kuwa gaadhayaan ay imaadaan natiijaduna waxay tahay baa alla leeyahy natiijo xatmiyaa jirta natiijadu waxa weeyaan lan yadurukum ilaa adaa wain yuqaatiluukum liyuwalluukum aladbaar uma laa yunsaruun lan yadurukum ilaa adaa waxoogaa dhiba mooyaane wax kale laydinma gaadhsiin karaa ilaha yidhi hadday idinla diriraanna iyagabaa dhabar jeedin oo jabi doona loomana hiilin doona baa ilahay leeyahy in aladiina kafaruu yunfiquuna amwaalahum liyasuduu can sabiili illah fasayunfiquunaha uma takunu calayhim xasra uma yuglabuun waladiina kafaruu ilaa jahannama yuxsharuun natiijaduna waa tan gaalada ilahay wuxuu yidhi walaqad arsalnaa ilaa umamin min qablika faakhadnaahum bilba'saa'i wadara'i lacalahum yatadaracuun ummada idinka idinka horreeyay baan usoo diray baa ilahay yidhi rusul dabeetana xanuujis iyo dhib iyo wax kasta waa lagu qabtay bal ina inay ilaahay usoo noqdaan oo gartaan waxay yidhaahdaan dhibaatooyinku waa munabahaat bay yidhaahdeen umamka xayiga ah munabah bay yihin dadka nool bay yidhaahdaan dhibtu caqli bay ku kordhisaa oo waxay keentaa in la xisaabtamo maxaa dhacay maxaa waxaan u yimaaday see waxa kan looga baxaa ducafaa il qoomkana way quusisaa kuwa liitaana waa iska quustaa walidalik ayaa ilahay wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala qolada gaaleed mashaakil baan ku qabtaa bal ina inay ilaahay usoo noqdaan ee marka la rabo inay ilaahay u noqo falowlaa id ja'ahum ba'suna tadaracuu walakin qasad quluubuhum markii dhibtu timi baa ilaahay leeyahy ilaahay sumay dhul dhigin ee qalbi engeg kale kasoo qaadeen baa ilaahay yidhi wazayana lahum ashaytaanu maa kanuu yacmaluun qurunkii hore ay samaynayeen unbaaba weliba shaytaan usii qurxiyaayo ay la sii madax boodeen baa ilaahay yidhi falamaa nasuu maa dukuruu bihi fataxnaa calayhim abwaaba kulli shay markaay ilaabaan baa ilaahay yidhi wixii aan ku waaniyey oo dhan marka ay ka tagaan weliba waxaan usii faraa baa ilahay yidhi albaab kastaba waan usii ballaqaa way sii guulaystaan albaabo badan bay helaan baa ilahay leeyahy xataa idaa farixuu bimaa uutuu ilaa iyo ay kibraan oo waxaan ay heleen ay ku kibir dhaafaan baa ilaahay yidhi akhadnaahum baktatan fa idaa hum mublisuun markaasaan qabtaa baa ilaahay yidhi sawaaba iyagiyo quus taagan baa la yidhi subxana wa tacaala idan hahiya sunanka uu qur-aanku tilmaamayo hadduu gaal yahay hadduu muslim yahay hadduu munaafiq yahay hadduu mu'min yahay sunankan baa jira idan ibtilaana wuu jiraya iyo in dadka la itixaami doono sidaa awgeed waxaan kusoo koobayaa dinkooyin badan fadhiyey mubashiraadku way tiro badan yihin qur-aan iyo xadiis sheegaya waa la helaya taariikhda bini aadamka iyo daraasadeeda wax ka tilmaamaya waa la helaya waaqaca nololeed aynu ku nool lahay wax mubashiraad oo tilmaamaya way jiraan laakiin haddana waxaan leenahay maca kulli dalik mutafaa'il baanu nahy waxaan rumaysannahay ilaahi subxaana wa tacaala in gacantiisa wax waliba ku jiraan mustaqbal fiican inuu nolosha ka soo socdo laakiin maca kulli dalik waxaan kaloo leenahay insaanku muslimka ah waxaa laga rabaa camal iyo binaa iyo dhismo iyo horumar iyo waxaan wixii xaqiijin lahaa intuu fadhiisto meel inuu yidhahdo ha way imanaysaa ilaahay baa ballan qaado way imanaysaa ilaahay sidaa kuma ballan qaaday waxaa muhimkii wuxuu yahay qof kastoo muslimo inuu shaqeeyo oo sidaa uu nebigu leeyahay war hadday gacantaada ku jirta baa nebigu yihi geed timireed yar oo aad awoodi karto inaad beerto intaanay qiyaamuhu dhicin beer buu nebigu yihi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh idan dadka muuminiinta ah waxaa korkooda saaran si ay u xaqiijiyaan mubashiraadkan uu nebigu sheegayo salawaatu ullahi wasalaamu caleyh in ay u halgamaan oo nolosha cid aan halgaminin nolol ma hesho adduunka cid walba waxaa looga baahan yahay halgan xataa mucjizaadkii dhacayay reer banu israa'iil markii ilaahay badbaadinayay iyagoo aan wax badan qabaninba haddana ilaahay wuxuu ku yidhi badda markii loo kala dilaacinayay baddaan idin kala dilaaciyo iska mara oo qura ilaahay ma odhan ee waxaa lagu yidhi muuse an idrib bicasaaka albaxr war bal usha badda ku dhufo kaanamaa laleeyahy nooc min alcamal un samee usha badda ku dhufo baa layidhi natiijada ilaahay u tala saaro isagaa kala goyn doone ulbu bad ku dhuftay ilahay baa kala dilaaciyey wali dee bad ma kala dilaaciso waad garanaysaa dabeetana way mareen kuwii kalena ilahay ku haleen waxaan uga jeedaa mubashiraad sheegnay mubashiraadkan waxaan u sheegayaa ama walaaladeen ay ugu talagaleen inaan u sheego jabka warbaahintu idinku haysto inaan kaga bogsiiyo laakiin inaan idin tilmaamo xaqiiqa waxa aan u baahnayn in la iska indhasabo noloshu inay camal iyo horumar u baahan tahay xataa ilaahay gacantiisa waxa ku jira waxay u baahan tahay cibaado iyo baryo badan iyo ilaahay lasu dhuligoo la raaco oo la weydiisto ilaahay waa biyadihi lmulk wax kasta isaga gacantiisa ku jira laakiin waxa ilaahay gacantiisa ku jira si aad u hesho waxaad u baahan tahay dariiqu ilaahay ku yidhi usoo mara inaad usoo marto oo ah iimaan iyo cibaado iyo camal saalix ah iyo rumayn la rumaynayo wixii nusuus ilahi iyo rasuulkiisu yidhi waa xaq wixii aragti ee bini aadamkuuna waa aragti bashar oo sheegaysa mustaqbalka siday u tilmaamayso umamka dhicistoodiiyo dhisidoodubana waktay kolleyba qaadataa in sha allahu tacala mawduuca kan intaasaan kusoo gabagabaynaya wallahu aclam billahi tawfiiq